إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay tirada askarta dowladda federaalk iyo galmudug oga dhimatay dagaalkii cagmarinta ahaa ee ay shalay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka camaara dowladaha reer galbeedka ayaa ka baxay ballan ay dowladda federaalk ka qaadeen taa oo la xiriirta dhaqaalaha doorashada lagu qabanayo tani oo keeni karta fashil iyo dibudhac kale oo ku yimaada doorashada ehelada ganacsada lagu dilay dalka koonfur afrika ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu falkaasi u dhacay iskuul ka kooban dugsi hoose iyo dhexe ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa sheegay in ciidamada ka jooga garoonka kaabul ay kasoo bixi doonaan afghanistan soddon iyo kowda agosto intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiiyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijiriyada warkii oo fidsan waxaa sii kordhay tirada askarta dowladda federaalk iyo galmudug oga dhimatay dagaalkii cagmarinta ahaa ee ay shalay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka camaara faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali iyadoo wararkii horudhac ahaa ay sheegayeen in dagaalkii shala subaxa ka dhacay deegaanka camaare ee gobolka mudug dowladda federaalk iyo galmudug looga dilay soddon iyo kow askari iminka xog soo baxaysa waxay sheegaysaa khasaaruhu intaasi inuu ka ballaaran yahay askarta dagaalka lagu dilay ayaa waxaa lagu sheegay tiradooda soddon iyo shan kuwaasoo saraakiili ay ku jiraan saraakiishaasi waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo badmaceeye sidoo kale waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray dhagaweel waxaa jira sarkaal saddexaad oo asigana dagaalka lagu dilay oo ka tirsanaa ciidamada gorgor magaciisana nooma suuragelin inaanu helno wararku waxay intaasi ku darayaan inay jiraan askar kale oo dagaalka looga dhaawacay maamul goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka ah gaadiidka xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalka ay ku qabsatay ayaa waxa uu ka badan yahay tirada markii hore macluumaadku inagu soo gaaray macluumaad aanu ka helnay gobolka mudug waxa ay sheegayaan in gaadiidka ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay gacanta ku dhigeen uu yahay sideed iyo toban gaari oo toban ka mid ah ay yihiin gaadiidka dagaalka ayna ku rakiban yihiin qoryaha dagaalka shan kamida gawaaridaasi waxaa si gaara u lahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor gawaarida xarakada shabaabul mujaahidiin ay la wareegtay waxaa ku jira laba gaari oo xamuul ah oo saanad ciidan ay ku ranayd amaba ay saaran tahay sidoo kale gaadiidka waxaa ka mid a lankaruusaro hartoob runeyd iyo booyad intii dagaalku u socday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay furteen qoryo u badan bekam iyo aakayaal gaari gurmud u ahaa ciidamada dagaalka lagu jebiyey ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedka galmudug oo cabdibila ah ayna ciidamo saarnaayeen ayaa qarax waxaa lagula eegtay duleedka bacadweyne ugu yaraantiina laba askari ayaa ku dhimatay midkood wuxuu ahaa sarkaal lagu magacaabo dhafoor saddex askari oo kale ayaa gaarigaasi qaraxii lala eegtay ku dhaawacmay gaari kale oo ay wateen ciidamada danab la yiraahdo oo gurmad ahaa ayaa isaguna ayaa isiguna rogmaday saddex askari ayaa ku dhimatay shan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray deegaanada gobolka mudug ayaa si weyn saaka looga hadal hayaa dagaalkii shalay ka dhacay gobolka ee khasaaraha xooggale lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ah iyo maamulka galmudug geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay fuliyeen howlgalle kala duwan toddoba madfac ayaa waxaa lagu garaacay fariisin ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa la sheegay in madaafiicdu ay gudaha u galeen dhufiisyada ciidamada jabuuti halka ay ku leeyihiin wixii khasaare ee ka dhashana faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee beriire ee duleedka degmada afgooye dhanka gobolka banaadirna xalay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka fuliyeen howlgal qorshaysan howlgalkaasi wuxuu ka dhacay xaafadda xariir yaale ee degmada wardhiigley waxayna ku dileen nuur xasan cilmi oo ahaa guddoomiye laameed ka tirsan maamulka degmada wardhiigley ee dowladda federaalka ah dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka qooqaani sidoo kale waxaa la weeraray isla ciidamada kenyaatiga ee iyaguna ku sugan deegaanka taabto dowladaha reer galbeedka ayaa ka baxay ballan ay dowladda federaalk ka qaadeen taa oo la xiriirta dhaqaalaha lagu qabanayo doorashooyinka tani oo keeni karta fashil iyo dibudhac ku yimaada mar kale doorashooyinka faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya sikariye cumar shisheeyaha gacanta ku haya dowladda federaalk ayaa si bareer ah u diiday inay bixiyaan dhaqaale ay ballan qaadeen oo loo qorsheeyay in lagu qabto oo waxaa loogu yeeray doorasho dadban maadaama aynan jirin shacab kala qaybgalo iyo ammaan ay ku hergeliyaan xilli dhowaan si musuq maasuq ah loo qabtay doorashooyinkii aqalka sare maamulada qaarna ay ka cawdeen ayaa waxaa shisheeyuhunay muujiyeen cagajiid badan oo keliyana waxa ay bixiyeen toddoba dhibic laba milyan oo dollar halkii ay ballantu ahayd inay bixiyaan soddon iyo laba milyan oo dollar waxa ay la hareen shan iyo labaatan milyan iyadoona guddiyada doorashooyinka qaabilsanaa ay sheegeen inaysan haynin meel ay wax ka bilaabaan maadaama dhaqaalihii lala haray shisheeyaha ayaa arrintan canaan uga dhigaya dowladda federaalka maadaama dhexdeeda uu khilaaf badan ka dhex jiro sidoo kalena waxa ay doonaysaa inay kula gorgortanto si ajandayaasheeda loo hergeliyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo dhowaan ay isku dhaceen farmaajo ayaa doonaya isagoo kaashanaya maamul goboleedyada inuu beesha caalamka ku qanciyo inuu u sameynayo waxa ay doonayaan sidaas waxaa laga soo xigtay qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka waxaa sidoo kale caqabad ku ah inaysan si deg deg ah ku helin odayaal wax soo xula taas oo waqti badan ka qaadan karta iyadoona suuragal ay tahay in shaqaalaheeda iyo odayaal ka dhigato soona xulaan xildhibaanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin culus u dirtay cid weliba ay suuragal tahay inay ku lug lahaato ololaha shisheeyuhu ay wataan ee doorashooyinka iyadoona sidoo kale culummada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay qabanayaan nadawaad dadka looga wacyigelinayo arrimahan sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena haashim cabdinaasir ee helada ganacsada lagu dilay dalka koonfur afrika ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu falkaasi u dhacay ganacsatada soomaaliyeed ee lagu dilay waddanka koonfur afrika waxaa u dambeeyey laba nin oo lagu kala magacaabi jiray ibraahim cumar cadow gaabow iyo isaaq sheenow cali oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika kuwaas oo ay dileen burcad u dhalatay waddankaas mid ka mid a ehelada isaaq sheenow cali oo ku nool jubbooyinka laguna magacaabo cabdulqaadir isaaq islamarkaana waraysi siiyey idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa ka warramay waxa ay ka og yihiin dilka waddankaas loogu geystay wiilkooda iyo muddadii oo halkaa ku maqnaa bismillaah innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun geeridii naxdinta laheyd ee nooga timaaday south africa ninka lagu magacaabo isaaq shiinow cali maxamed waxaan leeyahay horta innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun aan leenahay haddaan nahay qaraabadii iyo ehelkii aan nahay ninkaasi wuxuu ahaa nin oo da-diisa markay ahayd afartan iyo shan jir uu ahaa nin wuxuu ahaa ganacsada ah oo waddankaas muddo adi toban iyo labo sano ilaa iyo saddex iyo toban sano jooga wuxuu lahaa dukaan ayuu meesha ku lahaa dukaankaasuu iskaga ganacsanaya iskaga xamaalanayay niman burcad ah oo tuuga ah oo gaalaha ayaa maxaa lalahay meeshiisii ay kusoo weerartay si waxay u dileen arxandarra ah ayay u dileen sidoo kale wuxuu ka warramay markii ugu dambeysay oo ay wada hadlaan
isaaq waxaa noogu dambeysay muddo adi maxaa lalahay hadda hal sana waxla jiraan intuu noo imaaday qaraabadii iyo ehelkii u imaaday maxaa lalahay hooyadiis waa yeeleen way jirtaa way joogtaa kadibna intuu imaaday wuu laabtay muddo dhowna maxaa lalahay waan la hadlay waa ka warreynay sida uu adi bishaan bisha hadda dhammaatay bisha aan soo dhaafnay ayaa igu horreysay in aan la hadlo aan maxaa lalahay aan iswareysano wadanka xaaladiisii iyo meelihiisuu naga wareysanayay wuu iska fiicnaa markaa nin iska shaqaysanayo waaya ugu dambayntii cabdulqaadir ayaa ugu baaqay soomaalida ku harsan waddankaas inay isaga soo baxaan islamarkaana dhulkooda hooyo ku ganacsadaan soomaalida meesha joogta waxaan leeyahay ersaqa waa iska badan yahay ilaahi subxaana wa tacaala ersaqa meel walbuu ka bixinayaa uu si xisaab la-aan u bixinayo siduu noo sheegay waxaan dhihi lahay soomaalida ama maxaa lahay dadka muslimiinta meesha ku nool ersaqa waa iska badan yahay wadankiina iskaga soo laabta shaqooyinkana way badan yihiin wadankiina iskaga ganacsada ayaan dhihi lahaa soomaalida waddanka koonfur afrika oo ay soomaalidu aada ugu tahriibaan ayaa sidoo kale waxaa mar walba lagu dilaa ganacsatada soomaaliyeed ee halkaa ka xamaasha dilalka iyo dhaca inta badan loo geysto soomaalida waxaa geysta burcad koonfur afrikaan ah kuwaas oo aysan jirin cid la xisaabtanta halkoodana kasii wada gabadfallada ay geysanayaan iskuulka kooban dugsi hoose iyo dhexe ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey qaybo ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii ambaqaadaya wariyaheena cali aadan xaflad ballaaran oo ka dhacday deegaanka nuurdugle oo hoostaga degmada towfiiq ee wilaayad islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga furay dugsiga hoose dhexe ee cuhmaan binu cafaan beesha kaboole oo ka mid ah beelaha dega wilaayad islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa furatay madarasadan taas oo ay wax ku baran doonaan ubadka ka soo jeeda beeshaasi ugu horreyn mid ka mid ah waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey madarasada laga furay deegaankaasi
khayrkaas iyo hadigaas noo soo hoyday ilaahay baan uga mahadnaqaynaa alxamdulilah kuwii ka faa'iidaysta allah naga dhigo wuxuuna ku furmaa sida la iclaamiyey soddon cunug ilaa kabaaloo dhanna inaan gaarsiino haddii ilaahay yidhaah saasaan jecelnahay ahmiyaddaasaan ximbaarsannahay ka nuqub ahaan iyo annagoo maamulka la kaashahayno degmada towfiiq alxamdulilah islaamka maaragtay aqoon iftiima oo noo bilowday adduunya aakhire maaragtay middaan ku liibaanno allah nooga dhigo ahmiyaddaasna waa xambaarsannahay inaan fasallada soo buuxinno ayaana ilaahay ka baryaynaa sidoo kale mid ka mid ah macallimiinta ayaa halkaas ka soo jeediyey kelimad dardaaran ah waxaan rajaynaynaa kulan kulanka nagu xiga dannoolnahay inay noqoto soo xiriddii noo noqoto ikhtitaamkii xafladdii qalinjibinta sanad dugsiyeedkii ama nisfu caamkii ama aakhirulcaamkii ayaa maanta ardadii la fasaxa markaa tartanbaa ardadii gashay oo saasay aheeday iyo iyo munaasabadayaa noo xogi doonaa laakiin maanta waa xariika jar waa la furay waa noo furan tahay ha laga faa'iidaysto ubadka jahligu la degay ha la keeno cunugaaga u hiilli oo u gurmu waxbar intuu yaryahay qofka hadduu waxbarto wuu rajo dambe ayuu leeyahay marka jazaakum allahu khayran halkaasay maanta noogu furan tahay madarasta cuhmaan ibnu cafaan al asaasiya fii nuur dugle waa noo furan tahay nabadoon muxiidiin buraale oo ahaa naqiibka guud ee beesha kaboole oo soo xiray munaasabadda ayaa waalidiinta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan madarasadan loo furay furitaanka beriga wax lagu furaayo waa soddon canug walaayada ayaan haddii ilaahay idmo isla joognaa maamulkii degmada towfiiqaan isla joognaa waxaan isla garannay soddon canug ka yar inaan meesha lagu furi karin haddii lagu furana aysan intaas ku xirayn oo cid allaale ciddii wax kekaynsaydsanay annagu maamul ahaan waxaan soo korri karno oo maamulka qabiilka inaan soo badinno ayaan ku ballannay ballanku waa saas waana naga run waana yeeli doonaa insha allah haddii alla idmo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkeedu kuma koobno la dagaalanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kalena waxay dagaal kula jirtaa jahliga iyadoo juhdi ku bixinaysa waxbarashada ubadka soo koraya halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa sheegay in ciidamada ka jooga garoonka kaabul ay kasoo bixi doonaan afghanistan soddon iyo kowda agosto faahfaahinta warkaasi waxaa halkan inooga soo jeedinaya wariyaheena salmaan axmed madaxweynaha maraykanka jo baiden oo qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka afghanistan ayaa sheegay inay ka go-an tahay in soddon iyo kowda agosto ay gebi ahaanba ciidamada maraykanka iyo muwaadiniinta reer galbeedka iyo sidoo kale jawaasiista la shaqaynayay maraykanka kasoo daadgurayaan waddanka afghanistan baiden oo hadlayay saacado kadib markii uu kulan la qaatay dowladaha qaybta ka ah ururka g seben ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ballaaran oo ay dadkooda kaga soo daadguraynayaan waddanka afghanistan halkaas oo ay la wareegtay imaarada islaamiga ee afghanistan wuxuu ka warbixiyey tirada inta qof ay hadda ka soo daadgurayeen dalka afghanistan isagoona sheegay in tan iyo shan iyo tobankii agost ay soo daadgurayeen in ka badan toddobaatan kun oo ruux
waxaan saaka la kulmay dhigayga dowladaha qaybta ka ah ururka g seben neto iyo midowda yurub waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo isgarab istaagga ay noo muujiyaan iyo sida wadajirka ah ee aan isaga kaashanayno dadaalada caalamiga ah waxaan siiyey wararkii ugu dambeeyey iyo horumarada ballaaran ee aan samaynay tobankii maalmood ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo shan iyo tobanka agosto ilaa iminka aan hadlayo waxaan ku guulaysanay inaan daadgurayno toddobaatan kun iyo toddoba boqol oo ruux tan iyo dhammaadkii juulayna waxaan daadguraynay toddobaatan iyo shan kun iyo sagaal boqol oo ruux labaiyo tobankii saacadood ee dambeeyey ciidamada militariga maraykanka waxay sameeyeen sagaal iyo toban duulimaad iyagoona adeegsanaya diyaaradaha siddeed iyo toban c toddobiyo toban s iyo c boqol iyo soddon waxayna soo daadgurayeen celcelis ahaan lix kun iyo afar boqol oo ruux koob iyo soddon duulimaad oo ay sameeyeen diyaaradaha isbahaysiga neto oo wada shan kun iyo lix boqol ayaana ka soo ambabaxay kaabul
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in howsha dadguraynta ee ka socota garoonka diyaaradaha magaalada kaabul aan lagu soo afjari karin soddon iyo kowda agosto ayuu bayden sheegay inay ka go-an tahay in wakhtigaas uu ku soo afjaro maadaama ay tahay wakhtiga ugu dambeeya ee u qabatay imaarada islaamiga afghanistan in ciidanka shisheeyaha isaga baxaan afghanistan wuxuu sheegay jo biden madaxweynaha maraykanka in maalin weliba oo uu sii socdo howlgalka daadguraynta ee ka socda garoonka diyaaradaha kaabul ay ka dhigan tahay halisii hor leh oo ay wajahayaan ciidankiisa jooga garoonka diyaaradaha kaabul
tirada intaas la eg waxay muujinaysaa dadaalada ballaaran ay bixinayaan geesiyaasheenna rag iyo dumarba ka kooban diblomaasiyiinteenna jooga kaabul iyo xulufadeenna welina garab taagan waxaan yeelannay dood waxtar leh madaxdana waxay isku raaceen inay socoto hawsha daadguraynta iyo baahida loo qabo inaan iska kaashanno arrimaha afghanistaan ugu horrayn marka laga hadlayo daadguraynta waxaan isku raacnay inaan si dhow iskala shaqayno sii wadidda daadguraynta dadka si loo geeyo goob aamin ah sida ugu dhaqsiyaha badan waxaana hadda dardarta aan ku wadna doonaynaa inaan ku dhammayno hawsha daadguraynta soddon iyo kowda agost mar weliba oo aan dejino dhammaystirka arrinkaas ayaa ah mar waliba oo ay xaaladdu wanaagsan tahay maalin walba oo aan sii wadno howlgalkaas waxaa sii kordhaya halista soo wajahaysa ciidamadeenna
dhowaan ayay ahayd markii imaarada islaamiga afghanistan shaaca ka qaaday inaanay oggolaan doonin in askari shisheeyaha uu sii joogo dalka afghanistan markaay dhammaato bisha socotay agosto waxaana afhayeenka maktabka siyaasadda ee imaarada islaamiga afghanistan suheyl shaahiin uu sheegay in haddii maraykanku ka baxo ballantaas uu la kulmi doono cawaaqib xumo baahsan waxay adduunyada socotaba waxaa la marayaa maalin dowladdii sheeganaysay inay ugu awoodda badan tahay adduunyada loo qabto maalmo iyo saacado inay uga baxdo waddan muslim ah haddii ay fulin weyso arrinkaasna la kulmi doonto cawaaqib adag waa maraykankii isagoo sanka taagaya labaatan sano ka hor duulaan ku tegay afghanistan waxaana sannada halgan iyo jihaada kadib ay maanta reer afghanistan ku naaloonayaan amni lagu helay shareecada islaamka soomaaliduna waxay ku mahmahdaa nimaan warankaagu gelin weed la marin waa waad mahadsan tahay salmaan warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaa